waxaan ka cabanaynaa waxaan waa wax soo daashaday afar sano dagaal socday waaye waxa waaye wax hadda aan kuu bilaabi karoon kuu dhammayn kara ma aha dhacdada hadda un hadda na dhibtay aan hadda caawa kaala hadlayaa haddee waxaa dhibaato ah nin mas-uul sheeganayo oo gobolkii aan guddoomiye ku-xigeen u ahayle ama guddoomiye sheeganayo inuu yidhaaha dad dhan oo meel degan oo dulul lagu haystay afar sano dadkiisi iyo maalkiisiba lagu baabi'iyey inuu yidhaaha marna waa waa meesha waxaa degan shabaab waa qabiil dhan oo meel degan uu yidhaha marna shabaabaa degan maanta u dambaysayna uu lahaa waxaa degan new boolis oo inuu dadkaas tirtiro shaar dowladeed u gashtay una heelan oo maalin walba idaacadaha la taagan anaa dadki laayay taasaan aada uga cabanaynaa laakiin dee muu sheegin ama annaga noomuu sheegin oo mu odhan dadka anaa laayay wuxuu ka hadlay dhacdada ugu dambaysa unbuu ra'yigiisa ka dhiibtay haddaan ku weydiiyo idinku waxa aad sida gaarka u qoonsateen maxay tahay waxaan u qoonsannay meeshuu qabiilaadaa degan beero lahaa hanti lahaa lo lahaa xoolo lahaa subarden cad ayaa maamulka gobolka uu weliga ku subay dadkaas maamulkee baad ujeedaa maamulka uu saakay ka hadlaayay ninkan oo hiiraan waan gartay laakiin dee mar haddii dawladdii joogto maad la xidhiidhaan maad la hadashaan ma arrintan kala sheekaysataan waxaan kuu sheegayaa ninkan iyo dadkii ku xigayba waxa waaye asaga oo horeyna u galay dembigan ayuu haddana aad idinka saakay soo dayseen asagoo dhaaranayoo leh calan etoobiya ka taagan isagoo loo waa ku duulaynaa leh adinkaa ka soo daayay saakay v o e da waan gartay markaa meesha calankee baa ka taagan ma calanka soomaaliyeed baa ka taagan mise calan kale mise calanba kama taagna meeshaas wax calan oo ka taagan male qabiilkii lahaayaa degan calan meel iskoollo leh oo baliis joogo oo beled uu ka taagmaa waan gartay meeshu waa meel goob dagaal noqotay afar sano tacab lama gelin tacabkii horey ugu yaalana raggaasa gobolka degana ku duuloo baabi'iyey oo ninkaas saaka hadlaaya uu ka mid yahay welina hadda usii dhaaranayo waan gartay waxaad sheegtay afar sano in meesha dagaallo ka jireen bal haddii oday soomaaliyeed baa tahay xalka sidee baad u aragtaa bal colaadda haddii layidhaha la joojiyo xalka sidee baad u arki kartaa adigu hadeer colaadan say ku istaagto waa adag tahay xalka waxa waaye waa iska cadig yahay cidna duullimaad kuma nihin aan annaga ku ammaan heli laanahay iyo beerahanagii cidna duulimaad kuma nihin annagu waxaan nahay difaacu nafsi anba iska nahay hantidanada iyo guryaha annagaan rabnaa besa waan gartay ciidan ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya sida uu guddoomiyuhu sheegay meelaha may yimaadaan oo may soo gaadhaan deegaanka adeer waraysigaas dadban ha ayla gelin qoladan aad sheegaysid waa hadeer iyo galgaduud iyo hadallada wax in la isku qalda soomaalidu waa cajiib waxbay isku qaladaa dagaalkan afar sano u socday kana hadda daraadaa la sheegayaa galgaduud ka dhacayay war uma hayno annaga annagoo degan ayaa meesha laba bilood ee xildhibaanadan ka soo jeeda bari ayay meesha dadka ay ku aruurinayeen oy ku ciladhaaminayeen oy hanti ku aruurinayeen kadibna weerar baa nagula qaaday maalintii dhaweyd naf iyo maalba waa nagula baabi'iyey ayagana waxbaa gaaray